بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilxaafid cabdilghaniy bni cabdilwaaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala baabu istiqbaali اlqibla ayaan soo haynay oon ku dhex jirnay xadiidkii ibni cumar ayaa noogu dembeeyey ee dadkii qubo ku tukanayay markii uu ninkii u yimid ee salaad subax iyagoo tukanayaan ee uu yidhi caawa qur-aan ayaa nebiga lagu soo dejiyey sala allahu caleyh ali wasalam korkiisa waxaana la amray in qiblada uu u jeesta kacbada ee qiblada u jeesta markaasay wejiyadooda dhanka shaam ayay xigtay waa leexdeen kacbada xaggeedayna u jeesteen meeshii ugu dambeysay xadiidka fawaa-iddiisaan ku dhex jirnay fawaa-idda xadiidka waxaa ka mid ah haddii xugun jiri jiray la bedelo oo la nasakho dadka qof waliba marka uu nasakhaas dambe uu soo gaaro ayaa laga rabaa dhaqangelintiisa iyo yacni sharci ahaan markaas ayaa waajib uu ku noqonayaa ee markii uu naskhiga soo degay waajib cid walba kuma noqonayso waa ilaa waxaa weeyaan waa inuu naskhigu marka soo gaaro qofka waxaana taa looga qaadanayaa habka looga qaadanayaa waxa ay tahay haddii mar allaala markii aayaduhu soo degeenba ay waajib ku noqon lahayd nimankan masjidu quba joogay salaadooda qeybtii hore ee ay kacbada u jeedeen ayaa baabi'i lahayd oo buri lahayd oo salaada dhan inay soo celiyaan bay noqon lahayd ma aanay ma la dhihin sidaas mar haddii ay sidaas tahayna mar allaala markii ay maqleen ayay dhaqangelintiina hore ka bilaabeen taa marka iyada waxaa weeyaan masalada sidaana marka xadiidka waa ugu daliil waxaa kaloo xadiidkan culimmadu usoo qaataan qofkii qiblada aan u jeesanin ee yacni meel qiblada aan ahayn u jeestay salaad sida xagga u tukado in markaa qibladu aanay salaaddii inuusan kusoo celinaynin taas culamada qaarkood baa u daliishado laakiin qisadan iyo taas ay u daliishanayaan waa kala duwan yihiin qofka marka hore qiblada sababta uu ugu jeeso waayey hadday tahay ijtihaad asaga min cindihi ka ahaaday waa dadaalay qibladii meel bay ula muuqatay meeshaasuu u jeestay inaynan ahayn baa soo baxay ayaa soo baxday waa xaalad xaalad kalena waxaa weeyaan xadiidku isaga taa ma tilmaamaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadkaani markii ay shaam u jeedeen nas bay shaam ugu jeesteen ijtihaadkooda ma ahayn nas ayay ugu jeesteen sharcigaa u diray shaarica ayaa u diray mar haddii shaaricu uu sidaa u diray amar shaaric ayay fuliyeen amar labaadaa yimid oo ka jeestaa la yidhi sidiisay isagana u qaateen idan marka wax ay soo celiyaan meesha maba taallaba sababtoo ah iyagu khalad ay ayagu galeen maba ahayn markii hore waxay kacbada uga jeesteen ee nas buu ahaa laakiin marka adiga yacni ama khalad ha ahaato ama qofkii dadaal oo isagu dadaalay hadduu khaladku ku yimaado culamada marka qaarkoodna salaada waa lasoo celinayaa bay leeyihiin qaarna waxay leeyihin lasoo celin maayo oo waxa weeyaan xadiidkan ayay ku dareerinayaan intaba waa leeyihiin masaladana waxay ukhuduucaysaa masale yacni usuulka calaaqa la leh taasoo ah waxyaabaha awaamirta laysfaray yacni ma'muuraadka qofka haddii hilmaan iyo gef uu kaga tago dembi un baan loo qabsanaynin laakiin inuu soo celiyo shaygii ma'muurka ahay waa laga rabaa shayga manhiga ah ee la reebayna haddaad ugu dhacdo adoon ogeyn ama khalad ahaan ama hilmaan dartiis ah ugu dhacdo dembina male waxbana kaaga buri maayaan marka manhiyaadka iyo ma'muuraadku siyaabahaasay ku kala duwan yihiin istiqbaalu lqibla marka culammadu waxay leeyihiin waa min alma'muuraat haddaad marka hilmaan ama khalad dartii aada meel kale ugu jeesatay dembigii unbaa kaa dhacay laakiin waa lagaa rabaa inaad cibaadadii shaygii ma'muurka ahay oo qiblada in loo jeesto inaad la timaado halkaasay kala baxaan marka wacan anas bni siriin qaala istaqbalnaa anasan xiina qadima min ashaam falaqiinaahu bicayni اtamri fara'aytuhu yusallii calaa ximaarin wawajhuhu min da ljaanib yacni can yasaari alqibla faqultu ra'aytuka tusallii ligayri alqibla faqaala lowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yafcaluhu maa facaltuh wa can anas bni siriin waxaa laga wariyey qaala waxauu yidhi anas istaqbalnaa anasan anas ayaanu soo dhoweynay oon ka hor tagnay xiina markii qadima min ashaami shaam uu kasoo galay falaqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamri ayaanu kula kulannay meesha caynu tamri la yidhaahdo waa meel ay ka dhacday yacni xilliga cumar bnu lkhadaab ayaa dagaal meesha uu ka dhacay asxaabo fara badan ay ku markaa ay ku yacni istashhada biha istushhida biha jamacatu min asaxaaba ayaa halkaa marka yani ku shahiiday nacam wuxuu leeyahay marka fara-aytuhu waxaan arkay meeshaa baan kula kulanay caynu tamri la yidhaha fara-aytuhu waxaan waan anas baan arkay yusallii isagoo tukanayo calaa ximaarin dameer korkii isagoo ku tukanayo waalxaalu wajhuhu wejigiisuna min daljaanibi dhankaa uu yahay wa wajhuhu wejigiisuna min daljaanibi dhankaan dhankan uu yahay yacni wuxuu ujeedaa can yasaari alqibla qiblada bidixdeeda ayuu ujeedaa faqultu waxaan idhi ra-aytuka waxaan ku arkaa tusalli inaad tukanaysa ligayri lqiblati qiblada meelaan ahayn qiblada meelaan ahayn inaad u tukanaysaan ku arkaaye maxaa dhacay faqaala waxa uu yidhi lowlaa haddii lala-yaha anii anigu ra-aytu rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalama rasuulka inaan arkay yafcaluhu isagoo sidaas samaynaya haddii lala-yahay maa facaltuhu maba aanan sameeyeen buu yidhi yacnii rasuulka haddii aanay ahayn oo aan lala-ayn yacni rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama haddii uunan sidaas samayn lahayn anigana ma sameeyeen buu yidhi ayb anas ibnu siriin waa mawla anas ibni malik weeyaan reer siriinna waa la yaqaanaa maxamed ibnu siriin baa ka mid a xafsata bintu siriin baa ka mid a anas ibnu siriinkan baa ka mid a way badnaayeen marka waa anas ibnu siriin albasri mawla anas mawla anas ibni malik wuxuu dhashay khilaafadii cuhmaan sanad markay ka dhinnayd boqol iyo labaatanku markuu sanadku ahaana waa dhintay sanadkii boqol iyo labaatan sanadkii hijriga markuu ahaa ayuu dhintay qaala waxa uu yidhi istaqbalnaa anasan anas ayaanu ka hor tagnay anas ibnu maalik weeyaan waa saxaabigii xiina qadiima markuu kasoo galay min ashaami shaam fa laqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamri baanu kula kulannay halkaa marka dadka ahlu cilmiga in lasoo dhaweeyo marka oo muqaabaladooda iyo yacni qaabilitaankooda la isku kallifo si cilmi iyo yacni wax looga faa-iideysto yaa laga qaadanaya faqultu waxaan idhi buu yidhi markaa nacam falaqiinaahu bicayni tamri fara-aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya calaa ximaarin dameer korkii ku tukanayo dabcan salaadani marka salaad sunna ah bay ahayd fara-aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanayo calaa ximaarin dameer korkiis wa wajhuhu wejigiisuna min daljaanibi dhankan uu jiro yacni can yasaari lqiblati wejigiisana qiblada bidixdeeda ayuu jiray oo yacni qiblada uma jeedin yacni marka waxaa weeyaan qibladii uma sii jeedin nacam ayib faqultu waxaan ihi ra-aytuka tusallii ligayri lqibla waxaan ku arkaa meelaan qibladii ahayn inaad u tukanaysay maxaa kugu dhacay meel aan qibladii ahayn inaad u tukanaysaan ku arkaaye maxaa kugu dhacay buu yidhi halkaa marka waxaa laga qaadanaya caalimka haddii laga arko shay aan caado u ahaan jirin in la su-aalo si marka masaa-il wixii ku tacalluqo adiladeeda oo qofka ugu sheega markaa qofka ardayga oo ugu sheego ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa marka fara-aytuhu yusallii calaa ximaarin markuu yidhi dameer korkii baan arka isagoo ku tukanayo in dameerku uu daahir yahay baa laga qaadanayaa maxaa yeelay in laska lagu kor tukado layskana ilaaliyo waa wax aada iyo aada u adag weeyaan walidaalika dhididkiisa iyo waxyaabaha inaanay dhibaato lahayn waxaa kaloo laga sii qaatay mas'alo kaloo iyadana waxaa dhici karta in laga qaato ah qofku haddii uu shay lagu malaynayo najaaso dushiisa haddii uu ku taagan yahay xaa-ilna oo u dhexeeyo wax markaa ka celinayo oo u dhexeeyo dhibaato inaanay lahayn oo marka salaadiisu ay ansaxayso intaba ibnu daqiilciid waa tilmaamaa wwajhuhu min da ljaanibi uu yahay yacni can yasaari lqibla faqultu ra-aytuka tusallii ligayri lqibla baan ku arkaa faqaala wuxuu yidhi lowlaa anii ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama haddii aanan arki lahayn rasuulka sal ly slam yafcaluhu inuu sidaas samaynayo maa facaltuhu ma aanan sameeyeen macnahana wuxuu ujeedaa haddaanan arki lahayn nebiga oo ku sunnaysanayo daabadiisa korkeeda isagoo qibladana aan u jeedin haddaanan sidaa arki lahayn anna ma sameeyeen sidaan buu leeyay oo ficilkii nebigan ku dayanaya waa marka nebigu laakiin dameer korkiisa kuma tukanine hashiisa ayuu ku tukan jiray halkan marka culamada waxay yidhahdaan shuraaxda kitaabkan xadiidkan wuxuu munaasab u ahaan lahaa xadiidkii koowaade ibni cumar inuu ku daba dhejiyo oo xagga dambe yacni uu ka raaciyo maxaa yeelay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa salaada sunnada ah qofka markuu safarka ku jiro daabadda korkeeda inuu ku sunnaysan karo qibladana markaa inuu u jeestaa inaanay waxba shardi ku ahayn waana xadiidkii ibnu cumar wixii uu sheegayay oo kale ayuu tilmaamayaa fawaa-ida kale xadiidkan laga qaadanaya waxaa ka mid a in loo laabto afcaasha rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama sida nebiga hadalladiisa loogu laabto iyo afcaashiisana in loo laabtaa ay tahay allana wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana marka afcaasha rasuulka ficilada rasuulka sal lla ly slam in la ag istaago lagana laabto laguna dhaqmo markaa nacam caadada saxaabada sida qaalibkaana sidaabay ahayd sidaas ayay ahayd nacam oo waxaad arkaysaa inay jawaabayaan nebiga waxaani waxaanaad samaynaysaan ka warrama nebigaa sidaa yeelay inay leeyihiin nacam oo taasi marka ay daliil tahay ficilka rasuulkana asal wuxuu ku yahay in lagu daydo in lagu daydo oo yacni iqtidaa iyo dayasho ayuu asal ku yahay iyadoo haddaanay jirin wax markaa yacni asalka loogaga leexdo hadduusa jirin waxyaabaha asalka looga leexan karana waxaa ka mid a in ficilku nebigu uu khaas ku yahay sala allahu alayh ali wasalam oo kale ummadiisiibuu qowl faray caam ah qowl hadal caama ayuu ummadiisa wax ku faray markaasuu ficil ka duwan buu isagii la yimid taasoo kale marka ficil nebiga gaar u noqon karay noqon kartaa sida wisaalkaoo kale soonka in la xiriiriye waa ka reebay ummadii haddana isagiina waa xiriiriyey markii la weydiiyana inii lastu ka hay-atikum buu yidhi waxaa kaloo iyadana dhici karto afcaashiisa jibilliga ah jibilliga waxaa weeyaan afcaashiisa yacnii afcaasha qofku ku abuuran yahay ay noqonaysa marka yacni hurdada iyo cuntadaoo kale cabiddo inuu wax cuno inuu wax cabo inuu seexdo oo kale kuwaas oo kale iyaguna waxaa weeyaan dee loogaga dayan maayo nacam ilaa waxaa looga dayanaa sifada uu u sameeyey waa looga dayanaa laakiin asal ahaan maya nebigaa wax cunay sunnada nebigan ku dayanaa anna waxbaan cunaa maya taa iyada saa maaha laakiin habkaas iyo habkaasoo u cunay waa loogaga dayanaa taa iyada nacam ayb marka masaa-ishaasna usuululfiqiga iskale bal kutub gaaraaba laga alifay afcaasha rasuulka sala allahu alayh ali wasalama abuu shama kitaab wuxuu leeyahay almuxaqaq fii afcaali rasuul sala allahu alayh ali wasalama kitaab la yiraahdo oo aada iyo aad afcaasha uu kaga waramo ayb marka ficilka rasuulka in loo laaban karo asxaabtuna ay u laaban jireen ayaa laga qaadanaya ayb wacan anas ibni siriina qaala waxa uu yidhi istaqbalnaa anasan baanu qaabilnay oon ka hortagnay xiina qadima min ashaam markuu kasoo galay falaqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamri meeshaa caynu tamri layidhaha fara-aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanayo calaa ximaarin dameer korkii ku tukanaayo waalxaal wajhuhu wejigiisuna min daljaanibi dhankaa uu yahay dhankan yacnii can yasaari lqiblati qiblada bidixdeeda ayuu ujeedaa faqultu waxaan idhi ra-aytuka waan ku arkaa tusallii inaad tukanaysa ligayri lqiblati qiblada meelaan ahayn faqaala waxauu yidhi lowlaa anii ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama haddii aanan arki lahayn rasuulka sala allahu alayh wali wasalam yafcaluhu inuu sidaa yeelayo maa facaltuhu ma aanan sameeyeen oo ficilkiisaan ku dayanayaa weeyaan baabu sufuufi sufuuftii buu u baab yahay axkaamtii sufuufta sida loo safanayo ee safka loo gelayo salaada axkaamtaa yacni sufuufta ay leedahay cadaynta caddaynteediibuu u baab yahay can anas bni maliki radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam sawuu sufuufakum faina taswiyata asufuufi min tamaami asalaah can anas bni malikin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxauu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama rasuulku waxa uu yidhi sawuu sufuufakum sufuuftiina toosiya faina taswiyata asufuufi sufuufta toosinteeda min tamaami salaati salaada dhammaystiraanteeda ayay ka mid ahaatay halkan waxaa xadiidku marka u tilmaamay nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi sawuu sufuufakum sufuuftiina toosiya amar maadaama nebiga uu ku bixiyey walamru yufiidu lwujuub amarkuna wujuub ayuu faa-iideeyaa wax ka leexiya haddaan lahayn halkan marka waxaa laga qaadanayaa safka in la simaa inay waajib ay tahay waajib ha ahaatan laakiin rukni salaada arkaanteeda ka mida miyaa shardi miyaa ma aha waa waajib intaasay joogtaa nacam fa ina taswiyata asufuufi ciladii marka waa tanaayo fa ina taswiyata asufuufi sufuufta simitaankeeda min tamaami asalaati salaada dhammaystirnaanteeda ayay ka mid ahaatay marka salaada dhammaystirnaanteeday ka mid tahay marka leeyahy waxaa laga qaadanayaa yacni in rukni salaada aanay u ahayn bay culamada qaarkood ka fahmeen maxaa yeele waxay yidhaahdeen haddii wax ay rukni ahaan lahaayeen lama dheheen salaada ayay dhammaystir u tahay ee salaaday kamid taha la dhehi lahaa nacam ama waxaa la dhehi lahaa maxaa yeele shayga waxa dhama waxa la dhammaystiraa waa shay hadda joogo shay joogaa la dhammaystiraa marka hadday mar salaadii ay joogto safka toosintana toosintee toosintiisuna ay dhammaystir u tahay salaadii waa ansaxday idan marka nacam qolyaha daahiriyada iyagu waxay warka hadalka hadal ka duwan bay iyagu qabaan laakiinse fa ina taswiyata asufuufi min iqaamati salaatina waa soo aroortay sufuufta oo la toosiyaa waxay ka mid tahay salaada oogitaankeeda wa aqiimu salaatada alla yidhi safka in la toosiya waa soo gelaysaa waa ku jirtaa sida riwaayada kaleba ay caddaynayso ama ay tilmaamaysaba ayb xadiidkani marka waxaa laga qaadanaya taa safka in la sima inay waajib tahayna waxaa laga qaadanayaa waxaa ka ratibmaayo oo ah in cuquubada ka dhalanayso oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu tilmaamay ama safkaad simaysaan uu yidhi ama ilaahay quluubtiina ayuu isweydaarinayaa ama wejiyadiina ayaa la isweydaarinaya wax cuquubada intaa la keenayana wax ma ahan yacni waa wax waajiba un weeyaan wa can inucmaan marka sufuufta sida loo simayaana waxa ay tahay in la cirbaha iyo garbaha laga sinmo ko sida sufuufta loo simayo sidoo kale waxa ay tahay in laga ilaaliyo daldaloolada in laga ilaaliyo waa labo oo xadiidka rasuulka sal ly slam waxa uu ahaa waxaad waxaad moodaa oon arkay sidii anig aniga oo arkaya oo kale shayaadiintu inay soo gelaysa meelaha banbanaan kaanahaa yani sidii iyada oo yani naylo oo kale yir nabiga sal l slam sida naylahoo kale ayay usoo gelgelayaan marka sufuufta in la simo xadiidkii kalena wuxuu ah rusuu sufuufakum sufuuftiina isku dhejiya marka sufuuftii in laisku dhejiyo weeyaan tan saddexaad waxaa weeyaan waxa kala goynayana waa in laga ilaaliyo waxa kala goynaya waxay noqon karaan meelaha qaarkood mimbarka oo kale inta lasoo dheereeyo safka koowaad uu kala jaraayo mimbar oo qaybina dhankan uga tukanaysa qaybina dhankan oo mimbarkiina uu jaraayo safka aad iyo aad taas marka masaajidda sidaasoo kale ahaa jiraan ma banaanata nacam waana in gadaal looga sikadaa si safka oo u taagnaado waxyaabaha safka gooya waxaa kamid a istiwaanooyinka iyo tiirarka oo saxaabadu waxay leeyihin waa nalaga eryi jire inaan tiirarka ku dhex safano oo waxaa weya marka in hore looga soo baxo ama gadaal in looga baxo oo safku aanu kala go-in nacam waxyaabahaas oo dhan baa marka laga ilaalinaya wacan culamada qaarkoodna safka hore ajarka kusoo arooray waxay yidhaahdaan waxaa loo jeedaa safka siman qaar baa sidaa dhahay وعn النعman بn bshيr رضي الله عnهma qاal smctu rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلiه وsلم yquul laتswna صفوufkm أو layukhalifna اllah byna وujuهikm نucmaan بn bashيir waxaa laga wariyey inuu yihi samictu rasuul الlahi slى الlه عlيه وalي وsلم aan maqlay yquul isagoo leh laتsawuna صفوufakm walee safafyaalkiina waad simaysaan oo simaysaan أw amase layukhaalifana اllahu alla isweydaariyey oo isweydaariyey bayna wujuhikum wejiyadiina annucmaan bnu bashiir abuu cabdillaahi ayaa kunyadiisa la yidhaahdaa waa amiiru lkuufa wa xims kuufa iyo ximso iyo amiir kasoo ahaa wa qaadi dimashqa dimashqana qaalibow ka ahaa waa ninkii ugu horreeya ansaarta loo dhalo yacni awalu mawluudin lil ansaar buu ahaa ninkii ugu horreeyey oo wiil canugii ugu horreeyey oo ansaar u dhashow ahaa markuu nebiga soo hijrooda ka gadaale hijrada kadib waxaa kaloo xadiidka yani waxaa weeyaan oo wuxuu dhashay hijradu markay afar iyo toban bilood ay tagtay ayuu dhashay afar iyo toban bilood markay hijradu tagtay ayaa markaa isaga waxaa weeyaan uu dhashay ximso ayuu ku dhintay ximsa meesha la yidhaha ayuu ku dhintay ama qaryo tuulooyinka ximso marka raacsane u dhow ama guud ahaan shaam ayuu ku dhintay sanadku marka u ah lixdan iyo afartii ayb annucmaan ibnu bashiir waxaa laga wariyey inuu yihi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wali wasalam aan maqlay yaquul isagoo le latusawunna sufuufakum safafyaalkiina ad simaysaan oo simaysaan yacnii la tusawunna wallaahi baan ku dhaartay latusawunna waad simaysaan oo simaysaan laamta marka waa muwadaa lilqasam waxay gogoldhig u tahay dhaar safkaad simaysaan oo simaysaan aw amase layukhaalifana allahu alla waa weydaarinayaa bayna wujuuhikum wejiyadiina yacnii haddii aad sidaa yeeli weydaan allah subxaanahu watacaala wejigiina ayuu isweydaarinayaa oo waa waa isnacaysaan weeyaan nacam wejiyadiina ayaa riwaayaadka qaarna waxay leeyiin quluubtiina ayaa la isweydaarinayaa waxyaabaha marka tanaafurka keeno iyo quluubta isnacdo keento oo ummaddii yacnii inay mid noqon weyso waxyaabaha sababa waxaa ka mida sufuufta oo lagu ciyaaro ama aan la tixgelinin marka sunnada qofkii waxyaaba awoodi karo isagoo samayn karo ayuunan la imaanaynin waxyaabo aanu awoodi karin buu marka uu rabaa inuu la imaado ee uu qabto waxaa fiican marka inta uu awoodayo marka hore inuu sameeyo horta asbaabta keenaysa inay ummaddu isnacdo adiga ka fogow markaa dabadeed waxaad u sacaysaa ama ka shaqaysaa dadka kale inay markaa furqada iyo waxyaabaha marka ay yareeyaan ama ay asbaabaha noocaas oo kale ay yaraato ayb marka wuxuu leeyahay latusawunna sufuufakum sufuuftiina ad simaysaan ow amase layukhaalifana allahu alla waa iskhilaafsiinaya waa isweydaarinaya bayna wujuuhikum walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yusawii inuu simaayo sufuufanaa sufuufteenna xataa kaanamaa sidii iyadoo oo kale yusawii ou simaya bihaa iyada uu ku simayo alqidaaxa yacnii leeb gamuunka oo kale sidii isagoo sida gamuunka loo simo oo kale u simayey halkaa yani hadalku sidaas u dhacaya nacam ayb xataa idaa xataa idaa goortii ra-aa xataa idaa ra-aa marka uu arkay wuxuu ilaa uu arkay anqad xataa idaa ra-aa ilaa uu ka ra-yeeyey ou maleeyeyba an qad caqalnaa inaan fahmnay canhu isaga xaggiisa aan ka fahmnay oo ka garanay uma kharaja waa tegay yowman maalin faqaama waa istaagay uma kharaja waa baxay yowman maalin faqaama waa istaagay xataa idaa kaada ilaa uu ka siga an yukabira inuu allahu akbar ba yidhaahdo fara-aa rajulan nin bau arkay baadiyan ou muuqdo sadruhu laabtiisu ay muuqato yacnii ay soo hora hore ay soo jirto faqaala waxa uu yidhi cibaad allah eyaa cibaad allah ilaahay addoomihiisaw latusawunna sufuufakum baad simaysaan ow amase layukhaalifana allahu alla waa isweydaarinayaa bayna wujuuhikum wejiyadiina xadiidkan riwaayadan muslim iyadu waxay caddaynaysaa nebiga inuu ku dadaali jira sufuufta inuu simo halkaa marka waxaa laga qaadanayaa imaamka shaqada laga rabaa ayay tahay inuu safka simo oo isagoon safka simin inuu salaada gala ma aha waa marka imaamkaa laga rabaa shaqadaas marka imaamkii isagiibaa samaynayo ama cid buu u dirsanaya sufuufta dambe ee gadaale selafka waxaa ka sugnaatay inay a-imadoodu inay imaamyadu inay dad u xil saari jireen oo ay sima dhihi jireen marka la simo oo sufuuftu sidaa ay ku simanaa ay ku sinnaato kadib ayay markaas takbiirta iyo la imaanayeen ay markaa takbiirsanayeen oo ay salaada sidaa ku galayeen kaana rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalama wuxuu ahaa yusawii inuu simayo sufuufanaa sufuufteenna xataa kaanamaa yusawii waxaadba moodaa yacni inuu simayo biha alqidaaxa leeb inuu simayo oo kale gamuun qidaaxu waa jamcu waa bikasri lqaaf waa jamcu qidxin waa khashabu sihaam leebabka la tuuro yacni usha usha markaa lagu yacni fallaarta lagu xiro usha lagu daabo alwaaxa ah ama dhista ama waxay ahaataba ushaas ayaa waxaa weeyaan qidxi kaasaa la yidhaahdaa ushaas waxaa weeyaan aada iyo aad baa loo simaa marka la qoraayo aada iyo aad baa loo simaa si aanay markaasi aynan si aanay markaas shiishka iyo yacni tuuritaanka aynan uga leexleexanin oo aynan u daysh ama duldul si uusa ugu dhicin sida marka kaa leebkaas sida loo simo oo kale gamuunka sida loo simo oo loo taago ayuu safka u taagi jiray naam xataa idaa ra-aa ilaa uu ka ra-yeeyey uu ka maleeyey an qad caqalnaa inaan garannay canhu xaggiisa aan ka garanno oon ka fahmnay uma kharaja yowman maalin buu baxay faqaama waa istaagay xataa idaa kaada ilaa uu sigay an yukabira inuu allahu akbar yidhaahdaba xataa idaa ra-aa an qad caqalnaa an mukhafafa min athaqiila weeyaan anhu shaniye xataa idaa ra-aa ilaa uu ka ra-yeeyey anhu shaniye qad caqalnaa canhu inaan ka garanna xaggiisa marka jumladan dambe a khabarka dhacayso nacam jumladan dambe ayaa khabarkii dhacayso wain tukhafaf ana fasmuha stakan walkhabar ajcal jumlatan min bacdi an naam antaa gadaasheeda waxaa jumlada dhacaysaa khabar noqonaysa marka nacam qad ayuuna geliyey sababto ah waxaa weeyaan waa ama in qad la geliyey ama nafyi ama siin ama wixii lamidka ah nacam wain yakun ficla walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqad aw nafyin aw tanfiisin aw low waqaliilu dikru low yani ibnu maaliga u dhihi jiray xataa idaa ra-aa ilaa uu ka ra-iyeeyey an qad canhu shaaniya qad caqalnaa canhu inaan ka garannay xaggiisa oon ka fahmnay uma kharaja yowman maalin buu baxay faqaama waa istaagay xataa idaa kaada ilaa uu ka sigay an yukabira inuu kibaarto allahu akbar uu yidhaahdo fara-aa rajulan ninbau arkay ninkaasoo baadiyan ay daahiran ou muuqdo ou soo horehore usoo baxsan yahay sadruhu laabtiisu ay muuqato faqaala waxa uu yidhi cibaad allah addooma allow yaa cibaad allah latusawunna sufuufakum sufuuftiina waad simaysaan ow amase layukhaalifana allaahu alla waa weydaarinayaa bayna wujuuhikum wejiyadiina ayb can anas bni maliki radia allahu anhu canhu ana jadathu mulaykata dacat rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama liطacaami sanacatه faakla minhu huma qaal ilى akhiri اlxadiid wacan anas bni maliki radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana jaddatahu ayeeyadiis mulaykata ahayd dacat rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama rasuulka ayay u yeertay liطacaamin bayna ugu yeertay cunto sanacathu ay samaysay faakala minhu cuntadiibuu cunay uma qaala waxa uu yidhi quumuu istaaga faliusaliya lakum aan idiin tukade aan idiin tukadee istaaga faliusaliya ay falikay usaliya si aan idinkugu tukado lakum idinka qaala anasun anas waxa uu yidhi faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin gobol intii ka abaan u kacay lanaa annaga aan noo sugnaatayo annaga aan lahayn taas oo qad iswadda madoobaaday min duuli maa kii dheeraantiisa darteed lubisa la isticmaalay isticmaalka la isticmaalay dheeraantiisa darteed inta la labistay yacni dheeraanteeda darteed fa nadaxtuhu waan firfirdhiyey bimaa-in biyaan ku firfirdhiyey ama waan dhaqay faqaama calayhi rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka ilaahay baa isu dultaagay isku dultaagay wasafaftu ana aniga iyo walyatiimu agoonkana waan safanay waraa'ahu nabiga gadaashiisaan safanay walcajuuzu islaanta waayeelka ahna min waraa'inaa gadaasheennay safatay fa sallaa lanaa rakcatayni laba ragca ayuu nabiga noo tukaday uma insarafa waa gadoomay waa iska tegey walimuslimin muslim waxaa usugnaatay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka sallaa bihi wabiumi sallaa bihi isaga ayuu tujiyey anas wabiummihi hooyadii buu tujiyey fa aqaamanii wuxuu ijoojiyey can yamiinihi midigtiisa ayuu ijoojiyey wa aqaama almar'ata haweenaydana wuxuu istaajiyey khalfanaa gadaasheenna alyatiimu agoonka huwa dumayratu weeyaan jadu xusein bni cabdillaahi bni dumayra weeyaan buu yidhi xadiidkan anas isagana sufuufta meelo badan buu kaga saabsan yahay oo waxa uu yidhi awalan can anas bni malikin radia allahu canhu ana jaddatahu meeshaas damiirkan ana jaddatahu iyou u noqonayaa sida hadda aada moodo musanifku waxaad moodaa in loo celinayo anas ibnu malik oo marka anas ayeydiis in laga wado nacam laakiin ibnu cabdilbar abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar sida uu leeyahay ana jaddatahu damiirka meeshaan ku jiro wuxuu u noqonayaa isxaaq ibnu cabdillaahi bni abi dalxa ayuu u noqonaa oo xadiidka sanadkiisaaba wuxuu ahaa can isxaaqa bni abi cabdillaahi bni can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi dalxa can anas bni malikin radia allahu canhu ana jaddatahu ana jaddatahu damiirka marka isxaaqu u laabanaa isxaaqaas marka yaa anasaa adeer u ahaa wiilay isku hooyo yihiin baa dhalay cabdullaahi bnu abi dalxa cabdullaahi bnu abi dalxa iyo anas bnu malik umu suleymaa wada dhashay labadoodaba isku hooyo waay waa walaalo soo ma garan cabdullaahi marka isxaaq u dhalay marka isxaaq ayeeydiis yay noqone anas hooyadiisay noqonaysaa nacam soo ma garan isxaaq ayeeyadiis aabihiis dhashay waana midda anasna dhashay waay waana umu suleym ayeeyda la sheegayana marka waa umu suleym waa umu anas anas hooyadiis weeyaan umu sulaym baa magaceeda marka muleyka la yidhaha nawowina macnaha noocaasoo kale ayuu rajaxay marka waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi talxa can anas bni malikin radia allahu canhu ana jaddatahu si damiirka meesha loo celinayo markaa loo ogaado oo ay u cadaato ayb ana jaddatahu mulaykata ay dacat rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam ay u yeertay liطacaamin cunto sanacathu ay samaysay waxaa laga qaadanaya halkaa marka dadka ahlu fadliga ah in yacni loo yeero oo cuntada iyo waxyaabaha casumaadaas oo kale loo sameeyo si loogaga faa-iido la joogooda iyo saaxiibtinimadooda si looga faa-iideysto waxaa kaloo laga qaadanayaa wax aan weliime ahayn haddii lagugu yeero inaad ajiibto oo qofkii waxbaan qabaa io imaaw maanta yacni waa ku casumay qofkii marka in laga ajiibo la yeelo oo rasuulka sal ly slam uu ka yeelay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga tawaaduciisa iyo yacni sida ummaddii uu ku dhex noolaayo saxaabadiisa ahayd sida uu u yacni u ilaalin jiray quluubtooda iyo wanaagga uu kula dhaqmi jiray iyo sida uu ugu tawaaduci jiray ayb liطacaamin sanacathu bay ugu yeertay faakala minhu waa cunay uma qaala quumuu faliusaliya lakum halkaana waxaa laga qaadanayaa qofka waxa loogu yeero ayuu ka bilaabayaa muhimooye muhimaadka oo hadda halkan waa ujeedaa cuntaa nebiga loogu yeeray waa yimid cuntadiibuu ka bilaabay kadib buu salaadii u galay citbaan ibni malik xadiidkiisana nebi waxaa loogu yeeray rasuulka sal lla ly slam inuu guriga ugu tukado inuu guriga ugu tukado ayaa nebiga loogu yeeray mar allaale markuu guriga soo galayna waxa uu yidhi xaggeen kuugu tukadaa salaadiibuu markaas ka bilaabay u fiirso kadib ayaa marka cuntadii loo keenay oo u fariistay oo cunay mar walba marka muhimadda adiga lagugu wacday ee lagugu yeertaad ka bilaabaysaa kuwa kale marka waa dambaysiisanaysaa sidaana waa laga qaadanaya xadiidka qaala anasun anas waxa uu yidhi faqumtu ilaa xasiirin lanaa baan u istaagay gogol annaga aan lahayn qadiswadda madoobaatay min duuli maa lubisa inta la labistay dheeraanta ay dheer tahay darteed halkaana mas'alo muhima laga qaatay oo mas'aladu waxa ay tahay yacni isticmaalka iyo libaasku inay isku mid yihiin oo hadda gog gogasha adiga aada ku fariisanayso waa dharkaagii ay la xugun tahay oo min hunaa marka halkan xariir waa layska reebay qofku inuu labisto ma ku fariisan karaa marka xariir ma ku fariisan karo gogol kama dhigan karo sababto ah gogol ka dhigashada laftirkeeda waa xirasho ayay lamid tahay waa libaas hadda gogo gogasha gogasha waa kan halkan gogashu marka ma ma la duubsadaayo ma la xirtaa waa maya kownuhaa marka lagu fariistay saa loo isticmaalo ayaa waxay lamid tahay xirasho oo kale xadiidkataa marka waa loo daliishaday ayb faqumtu ilaa xasiirin lanaa derin annaga aan lahayn baan u kacay qadiswadda madoobaatay min tuuli maa kii dheeraantiisa lubisa la labistay yacni inta la labistay oo la isticmaalay dheeraanta ay dheertaa darteed walidaalika xariir marka in gogol laga dhigtaa ma banaana in gogol laga dhigtaa xariiri ma banaanaanayso markaa naam ayb nacam marka xariirta in gogol laga dhigtaa saas isugu banaanayn masalada marka waa taas waxaa kaloo qof hadduu dhaarto uu yidhaha aniga shayga iyo shayga inaanan labisanin ayaan ku dhaartay haddii uu shayga intuu dhulka dhigto oo ku fariisto oo yacni gogol ahaan u isticmaalo waa labistay waa dambaabaya qofka nacam ayb ama kafaaradii wixii baa ku laasimayso masalada waa laga qaata halkaa fanadaxtuhu bimaa-in biyo ayaan ku firfirdhiyey sababta marka waxaa laga yaabaa inay ahayd yacni inuu un ka bi-inayey wasaqda iyo waxyaabaha nacam faqaama calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa ku dul istaagay wasafaftu ana walyatiimu waraa'ahu halkan baa marka maxalushaahidka meeshan waa baabu safi baabu waxaan joognay baabu sufuuf halkan waa marka meesha xadiidka sababta uu keensaday wasafaftu ana walyatiimu waraa'ahu aniga iyo agoonkii nebiga gadaashiisaan safanay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka tukanaya ma'muumiintu hadday labo iyo ka badan ay yihiin imaamka gadaashiisay safanayaan saasaa laga qaadanayaa imaamka gadaashiisa ayay safanayaan hadday laba iyo ka badan yihiin haddii qofka ma'muumka hal uu yahay isaga iyo imaamka bis ay isla tukanayaanna waa arki doonaa xadiiska soo socdaa keeni doono haddayse laakiin laba yihiin gadaal bay ka safanayaan imaamka gadaashiisa ayay safanayaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa iyadana cunuga yarka ah ee aan qaan gaarin safku waa laga waa la tirsanaa waa la tirsanaya isaga laftirkiisa oo haddaad mathalan jamaaco salaad ku jirta soo gasho adiga iyo cunug yar ah isla aada soo gashaan sufuuftiina ay buuxdo labadiina saf waa bilaabi kartaan mana noqonaysid qof keligiis saf ku tukaday qof keligiis yacnii saf gadaashiis ku tukaday noqon maysid oo cunugan yarkaa waa la xisaabayaa sida hadda halkan ku cadba nebiga gadaashiisa anas iyo wiilkaa saftay maca daalikana rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ma dhihin kaligaa maxaad saf u gelaysaa kaale aniga ila soo safta ma aanu dhihin waxaa kaloo laga qaadanayaa culammada yani ibnu mascuud ba isaga wuxuu qabay imaamka iyo laba qof marka ay yihiin midna midigow ka marayaa imaamka midna bidixuu imaamka ka marayaa waxba imaamka gadaashiisa ma safanayaan buu dhihi jiray laakiin arrintaa iyadaa xadiidkan baa diidaya nacam sidaan baana xoog badan xadiidkan baa hadda ku cad walcajuuzu min waraainaa haweentii waayeelka ahaydna min waraainaa gadaasheenay ku tukanaysay taana waxaa laga qaadanayaa haweentu inay safka gadaasheeda ragga aynan la safanaynin walow maxaarimteeda ha ahaadaan xataa maxaarimteeda ha noqdaane gadaalay iyada safka ayay ka safanaysaa xadiidkan iyadana bacdilculamaa baa waxay usoo daliishadeen qofka keligiis inuu saf gadaashiis ku tukan karo salaadiisuna ay saxiix tahay hadduu keligii saf gadaashiisa ku tukado taa iyadana saxiix maaha waa laga mana laga fahmaayo xadiidkan sababtoo ah qisadan iyoiyo taa ay ka daliishanayaan way kala duwantaho shuqul iskuma laha suurada khilaafku iyo tan waa kala duwan yihiin nacam maxaa halkan waa haween wa haween marka iyadu marka ay tahay saana loo dhaqmaa hal haween iyo rag inay isla tukadaan rabaan haweenta gadaalay keligeed ku safanaysaa laakiin hadday waxa dhan rag ay wada yihiin ka waran waxa dhanba hadday rag wada yihiin nin ragga keligiis safka yani raggow la safanayaa ama qofbuu markaas yacni waa inuu dad waa inuu la saftaa qof uun laakiin maaha inuu keligiis saf gadaashiis inuu keligiis ku tukado sida xadiidkii abi bakra nufeyc bn alxaari xadiidkii waabisata bni macbad ou tilmaamaya laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a safi waxdahu qof yacnii keligiis saf ku tukaday salaadi uma sugnaan inuu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka tanna qadiyad kale waayo waa haween waayo waxa midaan laga hadlayo haweentu marka iyada keligeed waa u banaan tahay laakiin ninka ragga waa inuu waa inuu safka yani waa keligiis inuu saf gadaashiis ou galaa maya uma banaanaanaysa xadiidka waxaa kaloo laga qaada waaa fasallaa lanaa ragcatayni buu noo tukaday laba ragco uma insarafa waa gadoomay waxaa laga qaadanaya marka salaada sunnada ah in la isku jamaacaysan karo mararka qaar hadda salaad sunaa bay tukadeen waana isku jamaacaysteen culimmada qaarna xadiidkan waxay soo dhexgelayaan salaat duxaa maxaa yeele cilli barqa ah bay ahayd walimuslimi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali waslama sallaa bihi anas buu tujiyey wabiummihi hooyadiis faaqaamanii wuxuu ijoojiyey can yamiinihi waaqaama almar'atana khalfana haweentana gadaal buu geeyey mar kasta haweenta iyada gadaal bay safka keligeed kaga tukanaysaa alyatiimu agoonka huwa dumayra weyaan jadu xuseyn bni cabdillahi bni dumayra wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal bitu cinda khaalatii maymuunata faqaama anabiyu sala allahu alayh wali wasalama yusalii min alleyl faqumtu can yasaarihi faakada bira'sii faaqaamanii can yamiinih wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi bitu cinda khaalatii habaryartay agteeda ayaan baryey maymuunata ahayd maymuuna binti alxaaris alhilaaliya weeyaan habaryartiis faqaama nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigii baa istaagay yusalii inuu isagu tukanaya min alleyli habeenkii salaatuleylkii habeenka wax ka tukanaayo faqumtu waan istaagay can yasaarihi bidixdiisaan istaagay fa akhada bira'sii madaxayga ayuu qabtay fa aqaamanii wuxuu ijoojiyey can yamiinihi midigtiisa ayuu ijoojiyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qof keliya marka uu imaamka la tukanayo xaggee buu istaagayaa imaamka ayuu la sinmayaa ou la safanayaa dhanka midig buuna ka istaagayaa dhanka bidix ma ka istaagaya midigtuu kasoo istaagay imaamka midigtiisa ayuu ka istaagayaa ma ka gadaal marayaa maya si isla eg bay u tukanayeen hadday laba yihiin qof saddexaad markuu yimaadana gadaal buu isaga u baxayaa si ay qofkaas iyo isaga imaamka gadaashiisa ay uga saftaan nacam wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal bitu cinda khaalatii habareertay agteedaan baryey maymuunata ahayd marka qofka habareertiis gurigeeda inuu baryi karo wax dhibaataa ma laha nacam maymuuna bint alxaari weeyaan ibnu cabaasna waxaa dhashay lubaaba bint alxaaria dhashay faqaama nabiyu sala allahu alayh ali wasalam yusalii min alleyli nabigu waa istaagay habeenka isagoo tukanayo markaa marka ibnu cabaas xadiidkan culimmada waxay yidhahdeen ibnu cabaas wuxuu ugu yimid rasuulka gurigiisa u yimid sala allahu alayh ali wasalam inuu wax ka barto sida u cibaadaysanayo inuu arko waana yaraa markaa weliba faqaama nabiyu sala allahu alayh ali wasalam yusalii min alleyl faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay faahadanii faahada bira'sihi madaxayguu qabtay faaqaamanii can yamiinihi midigtiisu ayuu isoo joojiyey waxaa laga qaadanayaa qofka salaada dhexdeeda hadduu mukhaalafo ku sameeyo in laga celin karo oo yacnii ficil looga celin karo ficilkaas yarka ahna salaada inuuna waxba u dhibaynin oo nabiga caleyhi salatu salaam gadaal buu inta kasoo qabtay madaxa ayuu soo wareejiyey midigtiisa ayuuna keenay marka taas limaslaxati salaah ayuuna u sameynayay xadiidku waxaa kaloo laga qaadanaya halka qof ee ma'muumka halka ma'muum meesha uu istaagaya inay tahay imaamka midigtiisa inay tahay taas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga sii qaadanayaa macno kale macnaha kale waxa uu yahay qofku inuu yacni ayb waxyaabaha laga qaadanaya waxaa kamid a sidoo kale ayb in salaadaha salaatuleylka iyadana laysla tukan karo sidoo kale nacam taasna waa laga qaadanaya ayb faahada bira'sii buu qabtay faaqaamanii can yamiinihi midigtiisa ayuu i istaajiyey oo i joojiyey baabu limaamati imaamadiibuu u baab yahay imaamadiibuu u baab yahay oo salaadii yacnii salaadii jamaacadii imaamo iyo ayay leedahay imaam ayay leedahay iyo ma'muum sida marka ay u tukanayaan iyo axkaamta ku saabsan u baab yahay baabkan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaami an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar aw yajcala suuratahu suurata ximaar can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal amaa yakhshaa miyaanu ka cabsanaynin alladii midka yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaadayo o kor yeelayo qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawila allahu miyaanu ka baqaynin inuu alla u wareejiyo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxii oo kale aw yajcala ama uu yeelo suuratahu suuradiisa iyo muuqaalkiisa suurata ximaarin dameer muuqaalkiisa oo kale inuu u yeelo amaa yakhshaa nabigu wuxuu leeyay sala allahu alayh ali wasalam amaa yakhshaa miyaanu ka cabsanaynin hamsada hore waa hamsatu istifhaam weeyaan maadana waa naafiya sidaasaa marka waxaa weeyaan waa waa in la aqriyaa marka bitakfiif amaa yakhshaa baa la dhahaya amaa yakhshaa ee ma ahan amaa yakhshaa la dhihi maayo amaa yakhshaa la dhihi maayo dadka qaar badan waxaad arkaysaa yani xataa dad kitaabka yacni cilmi u nisbe sheeganayo oo meeshaan oo kale amaa u akrinayo amaada iyo amaada aan kala saaraynin nacam waa khalad marka amaa ma ahane waa amaa amaa yakhshaa nacam amaa yakhshaa miyaanu ka cabsanaynin alladii midka yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaadaya qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawila allahu ra'sahu madaxiisa inuu alla u wareejiyo ra'sa ximaarin dameer madaxiisa oo kale waxaa laga qaadanayaa marka inay waajib tahay mutaabacada imaamka wujuubu mutaabacati alimaam imaamka in la raacaa oo yacni lagaga dambeeyo afcaasha salaada in looga dambeeyo isaga inay waajib tahay baa laga qaadanayaa sababtoo ah cuquubada intaan la eg sababtoo ah cuquubada intaan la eg ee gaaraysa yacni qofkiiba in dameer loo bedelo wax sahlan ma aha shay sunno ah oo uu ka tegay intaan cuquubo ama u keenayo nacam soo ma garanin shay manduuba ee uu ka tegay idan marka waa inay waajib tahay arrintan in aada la yskaga ilaaliyo weeyaan culamada qaar waxay yidhaahdeen in daahirka xadiidka lagu xambaaraa wax diidaayo ma laha oo la yidhaahdo way dhici kartaa inuu dameer noqdo bacdi culamaana waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa xagga balaadada iyo damiinnimada iyo faham xumada iyo ayaa dameer loogaga shabahay marka waa qoladaas ayagu marka waxay leey waa majaaz calaaqadiisu ay tahay marka mushaabaha ay tahay nacam ayb isagii dameerkiibaa balaadaday isku shabahayaan nacam labadaba waa la yidhahda waxaa kaloo halkan idana waxaa weyaan halis buu sidaas u yahay waay in dameer laga dhigo halis u yahay marka macnaheedu dameerow noqday ma aha soo ma garanin amaa yaksha aladii yarfacu ra'sahu miyaanu ka cabsanaynin midka madaxiisa kor u qaadayo qabla alimaami imaamka ka hor nas bay sidaa ku tahay marka inaan imaamka ka hor madaxa kor loo qaadin marka loo hoobanayo sujuudana in looga hormara ma aha iyadana miyaanu ka cabsanaynin an yuxawila allahu ra'sahu madaxiisa inuu alla u bedelo ra'sa ximaarin dameer madaxiisa ibnu xibbaan isaga riwaayadiisu waxay leedahay an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa kalbin ay madaxiis in loo bedelo miyaanu ka cabsanaynin ibnu jumeyc isaga wuxuu leeyahay xadiidka abi hureyra soo ka yani riwaayadiisu waxay leedahay an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa shayaanin shayaan in madaxiis ilaahay uu u bedelo miyaanu ka cabsanaynin ayb xadiidka riwaayaad kala duwanna waa ku yimid riwaayo waxay leedahay aw yajcala suuratahu ama suuradiisa inuu yeelo suurata ximaarin dameer suuradiisa oo kale halkan marka hadda waxaa noo qoran ra'sahu madaxiisa muuqaalkiisa suuradiisa riwaayo kalena waxay la imaaday wajhahu an yuxawila allahu wajhahu wajha ximaarin ilaahay inuu wejigiisa u bedelo weji dameer marka wax isdiidayana ma aha intaas sida qaadiciyaad uu ku jamcinaayo maxaa yeeley waxa uu leeyahay tacaarud kama dhexeeya maxaa yeele wejigu madaxuu ku yaalaa wejigu madaxa ayuu ku yaalaa suurada qofka ama muuqaalka qofka sida inta badanna wejiga ayay ayay ku taallaa marka wax isdiidanba maba aha haddii suuro laga cabiro suuradaada adiga wejiga mucdamkeeda ay inteeda badan wejiga ayaa ayay ku taallaa madax iyo wejina isma diidayaano wejigii madaxiibuuba ku yaallaa isagana nacam saasay culamada ku jamciyaan qaarkoodna waxay yidhahdeen waa tasarufu bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood ayaa macno iyo wax lamida ku wariyey xadiidkan isaga sida ay tahayba marka waxaa laga qaadanayaa marka in qofka halis ay tahay inuu marka sidaa u galo nacam arrintaa marka inuu aada iyo aada uga fogaado ilaahayna looga cabsado oo uga cabsado can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih fla tktalifuu calayh faida kabara fakabiruu waida rakaca farkacuu waida qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamd waida sajada fasjuduu waida salaa jaalisan fasaluu juluusan ajmacuun can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal inamaa jucila alimaamu inamaa wax kale ma ahane jucila alimaamu imaamka waa la yeelay imaaman imaam ayaa laga dhigay oo laga yeelay liyu'tama bihi si loogu daydo in lagu daydo jucila hadda jacala bimacnaa saya waxaa weeyaan sayara waa afcaalu tasyiir laba mafcuul bay u baahan tahay mafcuulkii koowaad naa'ibulfaacil ahaanay u qaadatay waa alimaamudaas waa in mafcuul labaad meesha la keeno waa qasab mafcuulka labaad marka waa maxduuf inamaa jucila alimaamu imaaman ayaa la dhahayaa marka imaamkii waxaa laga yeelay imaam ayaa laga yeelay liyu'tama bihi si loogu daydo falaa takhtalifuu calayhi ee ha khilaafinina falaa takhtalifuu ha khilaafinina calayhi isaga ha khilaafinina korkiisa faidaa kabara haddou kibaarto allahu akbar yidhaahdo fakabiruu idinkuna markaa dabadeed allahu akbar dhaha fakabiruu baa layidhi fa-da tacqiib bay faa-iideynaysaayoo markuu isagu allahu akbar dhaho markaa kadib idinkuna allahu akbar dhaha aadna hauga ha ka hormarinina hana la simanaanina hana la yani hala dhihinina allahu akbarta aadna hauga dib marinina mutaabacadu marka maxay ku imaanaysaa ficil allaale ficilka uu sameeyo markuu sameeyo kadib in hore laga sameeyo falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafinina faidaa kabara hadduu kibaarta fakabiruu idinkana kibaarta oo allahu akbar dhaha waidaa rakaca hadduu rukuuco farkacuu idinkana rukuuca markaa dabadeed waidaa qaala samica allahu liman xamidah haddii uu yidhaahdo faquuluu dhaha rabbanaa walaka alxamd waidaa sajada haddii uu sujuudo fasjuduu sujuuda waidaa sallaa hadduu tukada jaalisan fadhi uu ku tukado fasalluu tukada idinkana juluusan fadhi ku tukada ajmacuuna idinkoo dhan xadiidkan marka inamaa nabigu wuxuu leeyay sala allahu waxa uu ka hadlayaa marka imaamada xadiidka asalka u ah weeyaan inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa laga dhigay imaaman baa laga dhigay liyu'tama bihi si loogu daydo falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafinina meesha culimmada qaar baa marka waxay u daliishadeen ha ku khilaafinina niyada iyo ficilka labadaba maalig iyo abuu xaniifa ayaa ka mid ah oo waxay leeyihiin iyagu markaas sidaa darteed imaamku hadduu tukanayo salaad sunno ah adigana aada farad tukanaysid male ma ansaxayso salaadaas oo imaamkaaga inaad niyada ku khilaaftaa ma banaana oo asaguna uu sunno tukanayo adna aa farad tukanaysid saabay dhahayaan sooma jeedin marka masale marka meesha maxaa kasoo baxayso qof sunaysanaayo qof farad tukanayo inaa yani qof yani farad tukanayo inuunan ku xiran karin qof sunaysanaayo imaamu shaaficina wuxuu leeyahay maya ee xadiidkan wuxuu tilmaamayaa afcaasha daahirka ee muuqato waxaana ku tusaayo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi falaa takhtalifuu calayhi maxaa ku xigo isla markii acmaal muuqanaysaa la bilaabay faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waa kaa marka nacam niyadu marka waxay leeyihin niyadu marka shuqul kuma laha niyadu iyadu waa ka baxsan tahay oo waa adoo farad tukanayo imaamkaagu waa sunno waa tukan karaa waa sunnaysan karaa sidaasay dhahayaan marka imaam yani imaamu shaafici isagu saasuu leeyahay wuxuuna daliil ka dhigtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam caynu meeshii la dhihi jiray yani salaat ulkhowf ayuu badnu naqli meeshii la dhihi jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaatulkhowf ayuu ku tukaday qolo kastaana laba ragco tujiyey nacam qoladaa ayuu salaada qolaa la xiratay salaada laba ragcoo tujiyey waa salaamo noqsaday way tageen qolo kalea haddana timid laba ragcoo kale ayuu tujiyey marka labadiisa ragcoo hore sunna faraday u ahayd labada dambe maxay noqonayaan sunnay noqonayaan kuwa la tukanayana hore uma aynan tukanine waa salaadoodii faradkay la tukanayaan sidoo kale xadiidkii kale isagana mucaadi ibnu jabal markuu nabiga cishaha lasoo tukado cishaha uu lasoo tukado wuxuu imaan jiray qoomkiisa reer bani salima ayuu u imaan jiray salaad ayuu waa tujin jiray marka waa tii wiilkii marka uu salaada ka goosto suurat lbaqara uu ku akhriyey mucaad iyaga marka qoomkiisa farad bay tukanayaan cisho isagana marka wuxuu tukanayaa sunno nebiguna ma ogeyn ma la dhihi kara nacam oo xilligaa xilli waxyiga uu soo degayana waa ahayd arrintuna arrin la ogaan karay ahayd nacam oo arrimo ka yaryaraa nebiga la su-aali jiray sala allahu calayh waalihi wasalam sidaa darteed marka falaa takhtalifuu calayhi waxay ku saabsan tahay afcaasha daahirka ee salaada ka muuqanayso ha ku khilaafinina waay macnaha faidaa kabara hadduu kibaarto fakabiruu idinkana kibaarta oo allahu akbar dhaha markuu allahu akbar yidhaha kadib idinku allahu akbar dhaha waidaa rakaca haddii uu rukuuca farkacuu rukuuca riwaayada marka muslim iyadu waxay leedahay waidaa qara'a faansituu ila akhiriha waidaa qaala hadduu yidhaahdo samica allahu liman xamidah imaamku faquuluu dhaha rabbanaa walaka alxamdu halkaa marka waxaa laga qaadanayaa marka imaamku inuu samica allahu liman xamidah markuu yidhaha ma'muumka maxaa laga rabaa isaguna ma samica allahu liman xamida buu dhahayaa mase rabbanaa walaka alxamdu unbu ayuu dhahayaa imaam axmed iyo ibnulmundir iyo aima ahlu xadiidka in badan oo kamida waxay yidhaahdeen ma'muumka rabbanaa walaka alxamdu baa laga rabaa waxba tasmiic la imaan maayo samica allahu liman xamida amarkii rasuulkana saa ah bay dhaheen mana lahaayo xadiid saxiix ah oo sariix ah oo cad yacni in ma'muumku labadaas inuu jamcinayo nabigu usaa yiri sal l slam imaamu shaafici iyo qolo kalena qolyo kalena iyagu waxay leeyihiin ma'muumku waa jamcinaya labadaba samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu maxaa yeeley waxay iyagu qoladaa marka waxay daliishanayaan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii saad aragteen inan u tukanayo u tukada waa caam xadiidkaas haddana cumuumkiisi waxaa weeyaan nebigiibaaba qofkii sidaan qofkii yacni markuu imaamkiisu samica allahu liman xamidah dhaho rabbanaa walaka alxamdu isagana dhaho dee nebiga sidii uu u tukada waa u tukaday maxaa yeele amarkiisiibuu raacay wa idaa qaala samica allahu liman xamida faquuluu rabbanaa walaka alxamdu ayb marka taas iyada waa waa xadiidka caamka iyo waxay daliishadeen iyo imaamkii waxay dhaheen imaamku samica allahu liman xamidah ayuu dhahayaa xadiidkan ma sheegin inuu imaamku rabbanaa walaka alxamdu dhahaayo sida taas aan loo sheegin ayaa tasmiica ma'muumkana aan loo sheeginay dhaheen laakiin taa waxaa loogaga jawaabay ayagana waa soo aroortay imaamku inuu rabbanaa walaka alxamdu dhahaayo laakiin ma'muumkii ma hayno samica allahu liman xamida meel lagu amray maxaa yaele bukhaari keyrkii waxaa ku sugan nabiga calayhi salaatu salaam inuu dhihi jiray sami markuu soo kacaayo samica allahu liman xamidah markii uu sinmo ee dhabarkiisu uu toosiyana inuu rabbanaa walaka alxamdu uu dhihi jiray labada marka inuu nabiga jamcin jirin iyado saa waa sugnaatay laakiin ma'muumka inuu jamcinayo nas saxiixa oo sariixa maha ma leh qofka munfaridka ee keligiis tukanaya labada waa jamcinaya isaga waidaa sajada hadduu sujuudo fasjuduu idinkana sujuuda markaa dabadeed waidaa sallaa hadduu tukanayo jaalisan fadhi haddii uu ku tukado fasalluu tukada juluusan ajmacuuna idinka oo dhan fadhi ku tukada halkaana iyadana khilaaf aada u dheer baa ku jira oo haddii imaamka ma lagu raacayaa hadduu fadhi ku tukanayo ma'muumiinta iyagoo awoodi kara inay istaagaan ma ku raacayaan xadiidkan sida ka muuqata haa waa ku raacayaan fadhi inay ku tukadaan weeyaan mana kala saarin xadiidkan walidaalika culamada qaar baa qabsaday xadiidkan isaga oo waxay dhaheen sidan baa la yeelayaa qisadaanuna waxay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam mar uu lug ka murgacday ee lug aysi ka noqotay ayaa meel marka ayay saxaabadii soo booqdeen salaaddii buu tujiyey iyagii waa taagnaayeen isaguna waa fadhiyey fadhi buu ku tukanaya markaas u ishaarayo fariista fariista ayuu yidhi sidaabaa marka uu xadiidkaanu ku yimid markii nabiga uu dhimanayay dhimashadiisu ay soo dhawaatay agteedana salaaddii ugu dambeysay uu tukaday abuubakar oo dadkii tujinaya buu soo dhexgalay markaasuu dhanka yacnii bidix buu ka fariistay salaaddii markaas sidaa ayaa culammadu waxay leeyihiin salaaddii nebigu saasuu ku tukaday abuubakarna maadaama nebiga codkiisu gaabnaa ee uu xanuunsanayay abuubakar ayaa muballiq ahaa oo gudbinaya codka nebiga sal ly slam marka waxay yidhahdeen salaadaas ugu dambeysay nebigaa imaam ahay abuubakar muballiq u ahaa dadkana gadaashiisay istaag ku tukanayeen nebiguna ma dhihin daaya taasaa dambeysay bay dhaheen marka waana sida imaamu shaafici iyo bukhaari iyo abuubakr alxumaydi iyo ay qabaan waay oo midaan waxaa dambeysay in istaag lagu tukan kara imaamkiiba fadhi ku tukanaya binaan calaa dalika marka waa mansuuq bay dhaheen xadiidka qaybtaan laakiin ibnu daqiiq ilciid naskhiga xoogaa aada buu wax uga sheegay tan labaad oo kale waxaa weeya waxay yidhaahdeen bacd alculamaana nebigay khaas ku tahay arrimahan oo kale khusuusiyada iyadana daliil bay u baahan taha la leeyahay imaam axmed isaga waxaa la sheegay inuu jamciyo ee uu ku jamciyo imaamku hadduu salaada istaag uu ku bilaabay dabadeed cudur uu ku yimid uu fariistay dadku taagnaanay ku dhammaysanayaan hadduu laakiin marka horeba fadhi ku bilaabay salaada waa wada fariisanayaan labada xadiidna saasaa lagu kala xambaarayaa ayuu yiri sidaa ayuu tilmaamay ayb khulafaa raashidiinna waxaa la sheegay markay xanuunsan yihiin ay fadhi ku tukanayaan inay qof kale dhihi jireen salaada gal oo istaag ay ku tujin jireen marka taana qolooyinka marka waxaa daliishanaya dadka si aanay istaag ugu tukanin maxaa yeele saanay fadhi ugu tukanin maxaa yeele qiyaamku waa rukni min arkaani salaa ah siyaabahaasay marka uga jawaabaanay u sheegaan ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa tukaday fii beytihi gurigiisa ayuu ku tukaday wa huwa isaga oo shaakin xanuunsanayo sallaa jaalisan fadhi buu ku tukaday wa sallaa waraa'ahu gadaashiisa waxaa tukaday qowmun qolo qiyaaman istaag bay ku tukadeen wa sallaa waraa'ahu qowmun baa tukaday qiyaaman ay qaa'imiin xaalayhiin iyagoo taagtaagan fa ashaara ilayhim waa uu ishaaray nabiga xaggooda an ijlisuu ay ijlisuu fariista amtaan waa tafsiiriye waayo falama insarafa markii uu gadoomay salaaddii ka baxay qaala waxauu yidhi inamaa jucila alimaamu liyutama bih faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu hadduu soo kor noqdo soo kor noqda waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana laka alxamdu waidaa sallaa jaalisan hadduu ku tukada fadhi fasalluu juluusan ajmacuun idinkoo dhanna fadhi ku tukada weliba sababta uu nabiga u yidhi sidaana waxay ahayd gaalada inay shabahaan buu diidayey gaalada boqoradoodaa fadhiso iyagoo iska fafadhiyo ayaa dadkiina ay taagan yihiin dadkoodiina ay taagtaagan yihiin taasuu nabiga u diidayey sala allahu calayh waali wasalama xadiidkan iyo kii horena waxaa fawaa'id ku jiro horaan kaga soo hadalnay oon u sheegnay nacam wa can cabdillahi bni yaziid alkhatmiy alansaariy radia allahu canhu radia allahu canhuma qaal xadatanii lbaraa wahuwa gayru kaduubin qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ida qaala samica allahu liman xamidah lam yaxni axadu mina dahrahu xata yaqaca rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam saajida uma naqacu sujuuda bacdah wacan cabdillahi bni yaziid alkhatmiy waxaa laga wariyey alansaari isagana saxaabi buu ahaa aabihina saxaabi buu ahaa uxud buu aabihiis xaadiray isagana waxaa weeyaan xudaybiye ayuu joogay iyo mawaaqiftii kale ka dambeysay cali ayuu la joogi jiray dagaaladii iyo xuruubtiisiibuu kala qeyb galay kuufo ayuu madax ka noqday waqtigii ibnu zubayr buuna dhintay waxa uu yidhi xadathanii lbaraa baraa baa ii sheegay buu yidhi baraa ibnu caazib huwa hayru kaduubin beenaale midaan ahayn weeyaane marka wahuwa hayru kaduub yaa dhahaayo qaar waxay yidhaahdeen cabdullahi ibnu yaziid ninka ka warinayo ayaa dhahaya sidaa nacam oo abuu isxaaq isabiici qaarna waxay dhaheen maya cabdullahi ibnu yaziid laftirkiisaa dhahayo kamana wado inuu hadda baraa uu taskiyeeyo kama wado baraa inuu taskiyeeyo kama wado maxaa yale waa saxaabi saxaabigana waa mar walba waa cadli laakiin un xoojin unbuu ka wadaa sida nawowi uu leeyahay sharxa muslimka qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa nabigu idaa qaala samica allahu liman xamida haddii uu yidhaahdo lam yaxni axadu mina dahrahu mid annaga nagamida dhabarkiisa ma leexinaynin oo sujuud uma leexinaynin xaggeeda xataa yaqaca rasuulullah ilaa nabiga ou dhaco sala allahu alayh ali wasalam saajidan sujuud isagoo ah mid sujuudsan uma naqacu waan dhacaynay sujuudan aan nahay sujuud baan la dhacaynay bacdahu nabiga gadaashiisa annagoo sujuudsan baan dhacaynay nabiga markuu sujuuda ka gadaale markaasu imaamka sujuudda inaadan istaaggii ka tegin ilaa imaamka uu madaxa dhulka dhigo taasaa xadiidka laga qaadanaya iyo say saxaabada ugu dadaali jireen mutaabacada imaamkooda oo rasuulka ah sala allahu calayhi waalihi wasalama taa iyadu marka waxaa weeyaan taasna waa sidaas oo waxaa waajiba imaamka marka in mutaabacadiisa la ilaaliyo oo qofka dhabarkiisa uuna leexinin lam yaxni axadun axad ma leexinaynin mina anaga nagamida dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca rasuulu llahi sal ly slam ilaa nabiga ou dhaco saajidan xaal uu yahay mid sujuudsan uma naqacu waan dhacayna anagana sujuudan ay saajidiin xaal aanna kuwa sujuudaya bacdahu nabiga gadaashiisa sala allahu alayh wali wasalama wabilahi hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam